bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle oo degmada balcad ku qabatay kulan looga hortegayo tacdiyada haweenka shir looga hadlaya arrimaha isbeddelka cimilada oo lagu soo xiray muqdisho wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha irtii daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya oo muqdisho ka daafuray wadatashi ku saabsan sidii loo maalgelin lahaa ganacsatada ka shaqeeya wax soo saarka caanaha mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oo ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay isbitaalka cusub ee laga hirgeliyey degmada bulaberde ee gobolka hiiraan dibaddan waxaad ku dhegaysan doontaan daadad ku dhuftay aasiya oo ay ku geeriyoodeen ku dhowaad lix boqol oo qof
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jowhar idin hayo kuwada ugu doorka roon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiioo faahfaahsan waa habeenimo axad isliinay soo galayso taariikhdan ay ku beegan tahay soddonka bisha kow iyo tobnaad sanada labada kun shan iyo labaatanka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabelle ayaa degmada balcad ku qabatay kulan looga hortegayo tacdiyada haweenka saadaq socdaal ayaa balcad inooga soo diray wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuq insaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa degmada balcad ku qabatay tobabarka wacyigelinta lix iyo tobanka maalin ee ka hortegidda tacdiyada ka dhanka haweenka waxaana ka soo qayb galay haweenka degmada balcad qaybaha kala duwan odayaasha dhaqanka iyo dhallinyaro waxaana goobjooga agaasimaha guud ee wasaaradda marwe iqra cumar maxamed guddoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada balcad mudane sheekh axmed awadaad guddoomiye ururka haweenka degmada balcad marwe farxiya shaqaalaha wasaaradda iyo macallimiinta bixinaya tobabarkani ujeedka tobabarkan ayaa ah kahortegidda tacdiyada ka dhanka haweenka iyo sidii bulshada looga waacigelin lahaa dhibaatada ay kala kulmaan xilligan haweenka soomaaliyeed waxaana taabagelinaya hay-adda i o m ugu horeyn waxaa ka hadlay madasha guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada balcad haweenka oo meeshaan noogu imaadeen waxaan leenahay soo dhawaada inagane arrintan ee tacdiyada loo geysto haweenka waxaan leenahay soo dhawaada idinkane dhammaantiinna waxaan leeyahay wasaarta haweenka waxay dhahday tacdiyada dumarka loo geysto maadaama ay yihiin kursi iyo tacdiyo iyo dhibaato badan lagu haayo see loogu gudbi karaa bulshada heer balcad inay gacanta isqabsato la afujaaro tacdiyada oo dumarkeena loo geysto ugu dambayntiina waxaa si rasmi ah u daafuray tobabarkan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada balcad iyo agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee hirshabelle waxaan u mahadcelinaha hay-adda nagala qayb qaadanaysa brograamkan i o m inay maanta brograamkan fusha iyagana qayb nagala ah sidoo kale waxaan u mahadcelinaha tiimka wasaaradda iyagana barnaamijka aad uga qayb qaatay oo tees dagaalka dadkii soo ajiibay oo haweenkan iyo odayaashii dhalinyaradii culimudiinka iyagan nagala soo qayb galay inta mahadcelina horta ololaha ka dhanka ah haweenka markii la dhaho tacdiida loo geysto sanadkan hukudhiga la isticmaala waxa waaye waa mb digital violence oo macnaheedu yahay waxaa nagu soo badanaya baraha bulshada oo aada loo isticmaala soomaalida weliba siyaabadaha loo isticmaalaa ay ka mid yihiin in hadda gabdhihii lagu fada haysto marka sanadka halkudhiga isaga sidee loo dhameeyaa ashaan gabadhii in la fadeexeeyo gabadhii in oo fiidiyooya laga keeno lagu rikaateeyo bulshadii waxaa diyaar una marka wasaaradii haweenkii maadaama aan nahay haweenka xuquuqoodan aan u doodno dadkii inaan ka wacyigelinna marka gabdihii baraha bulshada say qadan u isticmaalaa iyaga naftirkood kow ka yihiin dhaqanxumada marka inaan ka wacyigelina marka barnaamijyadan aaladahan tictok la isticmaalaayo sawirada qaadan la diraayo waxyaaba la sameynaayo oo dadikaafo looga dhigaayo gabadhii mashaan waxay iyada soo dhigataan dikaafo looga sii dhigaa marka insha allah wasaaradda waxay sameyn doontaa sharciyo loo lagu ilaalinayo xuquuqda haweenka waana idin soo gaarsiin doonaa reer balcad insha allah haduu na gaarsiiyo waana mahadsantii kasoo qaybgalkiina waana mafulina programka soo dhawaada
tababar looga hadlaayo arrimaha xuquuqda haweenka maadaama wasaaradeeda wasaarad haween si loogu wacyigeliyo waxyaabaha xadgudubyo lagus lagula kaco haweenka marka waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iidaysan doonno hadduu ilaahi subxaanahu watacaala inoo idmaayo towbarka si loo gaarsiiyo bulshada qaabadeeda kala duwan wacyigelintaas waxaan rajaynaynaa wasaaradda in mataqaana arrimahaas kor loo qaadi doono ka maamul ahana diyaarahuna inaan kor u qaadno oo aan ka wacyigelin waxyaabaha muxuu ahay xadgudbihii tacadida loo geysto haweenka oo in badan soomaaliya kusoo laab shir looga hadlaya arrimaha isbeddelka cimilada ayaa lagu soo xiray magaalada muqdisho maxamed cabduqaadir ayaa muqdisho inoogu soo diray waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shan maalmood socday oo looga hadlayay arrimaha isbeddelka cimilada iyo nidaamka helidda maalgelinta cimilada soomaaliya ee uu hogaaminaya sanduuqa qaran ee isbeddelka cimilada soomaaliya shirka ayaa diiradda lagu saaray baahiyaha maalgelinta cimilada soomaaliya iyo sida ay muhiimka u tahay in laga faa'iidaysto inta uu socday shirka ayaa si guud loogu qiimeeyey baahiyaha maalgelinta ee cimilada iyadoo sidoo kale doodo lagula yeesho kulanka ururada bangiyada soomaaliyeed oo ku saabsan hal abuurka maaliyadeed iyo hoggaanka n c f kuwaasi oo horseedi doona barnaamij gaar ah oo mustaqbalka loo diyaarinayo bangiyada dalka si loo xoojiyo helitaanka maalgelinta nidaamka isbeddelka cimilada shirkan ayaa waxaa warbixinno ku saabsan hannaanka helitaanka maalgelinta maaliyadeed ee cimilada kusoo bandhigay mas-uuliyiin sare oo ka socotay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya bangiga horumarinta iyo dibudhiska ee soomaaliya iyo sanduuqa qaran ee isbeddelka cimilada soomaaliya kuwaasi oo diiradda lagu saaray helitaanka maalgelinta cimilada iyo fursadaha ka jira sanduuqa cimilada adduunka iyo sanduuqa la qabsiga shirkan oo socday shantii maalin lasoo dhaafay waxa uu aasaas u ahaa in dowladda soomaaliya ay si wanaagsan ugu diyaargarowdo inay si toosa u hesho maalgelinta cimilada loona maamulo si waafaqsan nidaamyada dawliga ah ayuu yidhi liiban absiyo oo hagaasimaha fulinta n c f soomaaliya hadda waxay ku tiirsantahay heedo kale oo caalami ah iyo kuwo qaran oo leh aqoonsiga g c f iyo sanduuqa laqabsiga si loo fuliyo mashaariicda cimilada inkastoo ay tahay dalka ugu hooseeya ee marka laga hadlayo qiiqa ka dhasha isbeddelka cimilada sidoo kalena ugu nugul saameynta taban ee isbeddelka cimilada shirka waxaa ka qayb galay xubno sarsare oo ka socda xafiiska ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradda qorsheynta wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada wasaaradda beeraha golaha dhaqaalaha qaranka iyo u k f c d o biner country tralis oo soomaaliya ay ku biirtay intii lagu guda jiray koob siddeed iyo labaatan laba sano ka hor sidoo kalena taageero farsamo siisa sanduuqa qaran ee isbeddelka cimilada soomaaliya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka furay muqdisho wadatashi ku saabsan sidii loo maalgelin lahaa ganacsatada ka shaqeeya wax soo saarka caanaha abiib axmed cali ayaa muqdisho ka soo diray wasiirka xanaanada xoolaha dhibta idaaqa soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed ayaa maanta magaalada muqdisho ka furay wadatashi ku saabsan sidii loo maalgelin lahaa ganacsatada ka shaqeysa wax soo saarka caanaha iyo calafka taas oo qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo iskaashiga dowladda iyo ganacsatada si loo horumariyo wax soo saarka gudaha loona kordhiyo fursadaha shaqo taas oo qayb weyn ka qaadan karta kobaca dhaqaale ee dalka shirka oo ay ka qayb galeen agaasimaha guud iyo agaasimaha xidiida wasaaradda xanaanada xoolaha wakiilka iyo-adda faw ee soomaaliya iyo ganacsato kala duwan ayaa inta uu socday lagu falanqeeyey fursadaha iyo caqabadaha ka jira kordhinta iyo tayeenta wax soo saarka caanaha iyo calafka iyo sidii ay maalgelin u heli lahaayeen ganacsatada ku lugtaree labada qaybood wasiirka xanaanada xoolaha dhirta idaaqa soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed oo furay kulanka ayaa xusay in wadatashigan lagu go-aamin doono dariiqyada maalgelinta istaraatiijiga ah ee kor loogu qaadayo wax soo saarka caanaha iyo calafka iyo taageeridda ganacsatada maxalliga ah si loo xoojiyo ka qaybgalka soomaaliya ee suuqyada caalamiga ah sektarkan caanaha iyo foodarka waxaan rabnaa inuu noqdo sektarka wasaarad ahaan markaan hadda ka shaqaynayno horumarka u badan in la gaadhsiiyo qorshaha uu noogu jiro ilaahay idinkiisa hadduu ilaahay idmo waxaad og tihiin dadka soomaaliyeed inta badan dee waa dad xoolo raactaa waay ma ahan dad xoolo dhaqataa isbeddelkii cimilada markuu yimid oo adduunyadu ay isbedeshay waxaa dhibaatooyin badan ay soo gaareen dhinaca xoolaha abaaro soo noqnoqday daadad iyo mushkilad badan mushkilaadkaas ayagaa keliya waxaa loogu gudbi karaa in gacmaha laisqabsado dadka ka shaqeeya sectorkan ama caanaha ahaadaan ama cooska ha ahaado foderka in gacmaha laisqabsado la maalgeliyo ayaga iyo bengiyada dalka ka jirana laisku xiro sidii ay wax soo saarkooda kor ugu qaadi lahaayeen ka wasaarad ahaana shaqadan maanta aan u fadhino waxay socotaa muddo badan ay soo socotay sanad iyo wax ka badan oo laga soo shaqaynayay meel walba loo soo fadhiistay waxaa ilaahay mahadiisa maanta inay heer gebgeba marayso oo meeshai ugu ficneed maanta inay marayso aanan rajaynayno insha allah waktiyada kale oo aan isku soo noqonay iyadoo sidii arintan maalgelinta ay u bilaaban lahayd ama shaqooyinka ay u bilaaban lahaayeen ay noqon doonaan marka waxaan rabnaa sectorkan in kor loo qaado dadka ka shaqaynayo oo aan rabo inaan dhaho dadaal badan iyo juhdi badan ayagoon garab badan heleyni soo sameeyin waxaan rabnaa in la garab qabto arrimaha lagala shaqeeyo insha allahu tacaala hadduu ilaahay eedi sanadkii waxaa la yidhi laba boqol oo milyan lacag ka badan ayaa waxyaabaha caanaha iyo waxyaabaha loo soo dhoofiye ayaa nooga baxaan marka waxaan rajaynaynaa maalin un ma samayn karno waxaas inaan booskaas wada buuxino laakiin tartiib tartiib inaan usoo kacno oo sanad walbo inaan dhinno wax soo saarkaynana aan badino insha allahu tacaala mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay isbitaalka cusub ee laga hirgeliyey degmada buulabarde ee gobolka hiiraan zikriya cali raage ayaa buulabarde inooga soo diray
xaflad lagu dahfurayo buulaburde kaloora yunid oo ah xarun cusub oo aada loo qalabeeyay ayaa ka dhacday isla isbitaalka degmada buulaburde ee xarunta gobolka hiiraana waxaana kasoo qaybgalay maamulka degmada buulaburde agaasimihii hore ee caafimaadka gobolka mas-uuliyiin kale iyo bahda caafimaadka degmada isbitaalkani oo iska kaashadeen dhismihiisa wasaaradda maaliyadda federaalka tan steedka ee hirshabeelle wasaaradda qorsheynta tan howlaha guud walbank si ay u dhisaan xaruntani ayaana ugu dambeynba lagu guuleystay in maanta furaha lagu wareejiyo agaasimaha isbitaalka degmada ah iyadoona ay baahi weynba loo qabay xaruntani cusub ah maanta iskaa keenay kulankan quruxda badan oo maanta aan kula wareegayno xaruntii color unitka xaruntan mudday dhisneed oo degmadan ay ka dhiseen muddo sanad ah intaasna wax ku shaqeynaa malahan maanta inaan lagula wareejiyo oon furiga gacantaan ku dhigno iyadana aad ay qurux badan tahay sidoo kale waxaan mahadcelinaynaa duqa degmada iyo arey muuga gobolka oo maanta barnaamijkii hand offer noo sameeyey oo nagu wareejinayo xaruntii holorinika
agaasimihii hore ee caafimaadka gobolka hiiraan xasan axmed barqadle ayaa u mahad celshay cid kastoo ka qayb qaadatay dhismaha xaruntaan
mashruucan wuxuu nooga imaaday wol bankiga wasaaradda maaliyadda ee federaalka wasaaradda maaliyadda ee stateka wasaaradda qorsheynta iyo tan howlaha guud ayakoo markaana ka kaabaya wasaaradda caafimaadka inay isbitaalka buulo burto baahiya gaaroo markaa ka jira inay ugu dhisaan xaruntan oo loogu talagalay calora unit ama loo isticmaali kara isbitaal ahaan ee quruxda badan ee qalabaysan ay arkaysaan dhammaanteed waxaan leeyahay ka faa'iideysta ugu faa'iideeya dadka adinkan oon haddaa dhakhaatiirta tihiin iyo haddii bahdi kale oo caafimaadka tihiin haddii agaasimihii guud yihiin adinka idin anficaysa inaad ilaalisaan dadkana u ilaalisaan adinkana ilaashataan waxaa sidoo kale aan u mahad celinayaa cid walba ee maanta oo kale in lasoo gaaro wakti badan siisa nin dhalinyaro oo la yiraahdo cabdiweli dabcan mashruucan madax ugu ahay stateka oo naftigiisa dadaal badan iyo wakti badan ku bixiya in maanta oo kale aan soo gaarna asigana waxaan leeyahay dadaalkaadi imiradhalkiisii waa aragnay waan kaaga mahad celinaynaa si guud iyo si gaarba kasoo qaybgalayaasha hay-adihii gacanta naga siiyey wol bankigii wasaaradihii heer federaal iyo heer state madaxdii dowladda federaalka iyo kuwii stateka anoo aan kala reebayni wasaaradaydii caafimaadka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin duqa degmadaha bula burde cabdisalaan hagar ayaana bahda caafimaadka ka codsaday inay xaruntaani sidaani loo qalabeeyey inay ilaashadaana
degma buula barda ahaan in isbitaalka degmada qeyb lagu soo kordhiyey oo calora center ah galabta kambanigii laga wareejinayo si baahidii degmada loogu dhamaystiro laguna wareejiyo dhakhaatiirta isbitaalka annagoo ka duuleyna dardardgelinta caafimaadka degmada iyo caafimaadka bulshada baahiyahiisu waayadan dambaba ay sii kordhaayeen waxaan galabtay xarunta cusub uga faa'iidaysan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo in baahidii loo dhisay kaloora iyo baahiyaha kaleeta isbitaalka ku xiran aan uga faa'iidaysan doono baahida noogu weyne annagu aan u qabno waxay tahay qalabeynta lagu sameeyey iyo mashiinada iyo adeegyada casriga ee lagu soo kordhiyay xaruntan in looga faa'iideeyo dadka degmada stateka dowladda hirshabeelle wasaaradda caafimaadka oo juhdi badan gelisay in xaruntan oo kale degmada bulubardana looga dhiso aada iyo aad aan uga mahad celinaynaa halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jowhar ee haatanna warka dibadda roobab miyigaan ah ayaa dhaliyay daadad iyo dhulgo ka dhacay guud ahaan qeybo ka mid ah koonfurta aasiya waxaana ku dhintay ku dhowaad lix boqol oo qofood roobabka dabaylaha wata ayaa ugu sii daraya dabaylaha kuleylaha ee ay sababtay qaar ka mid ah daadadkii ugu darnaa ee gobolka soo mara muddo sanado ah iyadoo malaayiin ay saameeyeen kuwaasoo ku nool indonesiya malaysia thailand iyo sri lanka duufaan gaar ahaan dhif iyo naadir ah ayaa lagu soo waramayaa inay sababtay dhulgo iyo daadad ku dhuftay indonesiya iyadoo guryaha ay cagta marisay halkaana kumanaan dhismayaal ah ay ka hoos mareen biyaha warkii habeennimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jowhar waa naga intaa cidduu warkeena sheegana waxay dib kaga daalaca kartaa w w dot radio jowhar dot net sidaasiyo nabadgelyo